doorashadii Jarmalka waxay ahayd doorasho runtii la wada sugayay waxay ahayd doorasho waqtigeeda ka soo hormartay waxaa la filayay sanadkan September labada kun iyo shan labaatanka inay doorashadu dhacdo laakiin markii saddexda xisbi oo dowladda madaxweynaha ku ahaa ay iskhilaafeen ayaa waxaa dhacday in la kala diro baarlamaankii madaxweynaha wadankuna uu uu ku amray ra-iisul wasaaraha inuu doorasho dalka u dareeriyo tan ayaa keentay saddex iyo labaatanka bishan in doorasho hordhac ah waddankan jarmalka laga qabto oo kasoo hormartay xilligeedii taasoo runtii ay adkaydba siduu kala baxo waa gartay marka sidee u dhacday marka doorashada maxaase kasoo baxay sanadkan waxyaalo badan ayaa runtii isbedelay baarlamaanka jarmalka wuxuu ahaan jiray toddoba boqol iyo soddon iyo shan waxaa laga dhigay sanadkan waa la yareeyey lambarkiisii lix boqol iyo soddon ayaa laga dhigay lix boqol iyo soddon xildhibaan ayaa waxaa u tartamayay afar kun iyo shan boqol iyo lix qof kuwaasoo runtii ras socday labaatan iyo sagaal xisbi oo kala duwan laba boqol iyo sagaashan iyo sagaal deegaan doorasho ayaa maanta laga codeynayay waxaana runtii kusoo baxay xisbigii c d u c s u c d u c s u waa xisbigii ay hogaamin jirtay angela merkel haddana uu hogaaminayo friedrich merz ninka la yidhaahdo oo runtii caawa labaatan iyo sideed dhibic shan ku hogaaminaya doorashada laakiin isaga laftigiisu ma gaarin codkii laga rabay ra-iisaalihi waddankan xukuumaddii ugu dambeysay madaxda ka ahaa olaf sols ayaa isagu caawa guuldarro runtii loo hoyday laakiin waxaa loo badinayaa xisbigiisu inuusan siyaasada ka bixin ee uu runtii ka mid noqdo dowladda cusub oo hadda la dhisayo maadaama aysan jirin cid ku guudaysatay boqolkiiba konton iyo kow xisbiga ugu badan labaatan iyo sideed dhibic shan ayuu helay olaf shols xisbigiisa oo kale ama xisbiga socialku wuxuu helay lix iyo toban xisbiga cagaarku labiyo toban ayuu dhaafi waayey oo xisbigii dowladda hadda ka mid ahaa waxaase mucjizo ah xisbigii midigta fog ayaa wuxuu noqday xisbiga labaad oo ugu awood badan waddanka jarmalka labaatan dhibic toddoba ayuu helay doorashadii hadda waa dhammaatay maxaa xiga marka maxay yihiin waxyaabaha ugu horeeya hadda lagu dhaqaa lagu dhaqaaqi doono friedrich mers caawa dooda uu ka qayb galay oo loo qabtay dhammaan madaxdii xisbiyada wuxuu si cad u sheegay xisbiga midigta fog inuusan marna la shuraakoobeyn dowladda la dhisayn taasoo micnaheedu tahay in la raadin doono haddeer dowlada cusub oo la wada dhiso waxayna u badan tahay in xisbiga socialka oo xisbiga hadda dalka madaxaye oo ra-iisaarihii hadda waddanka ee runtii xukumayey iyo xisbiga c d u c s u oo friedrich merz uu wato labada xisbi inay dowlad baxwadaaga soo dhisaan ilaa caawa taas ayaa laga wasugayey taas ayaa noqon doonta saas leeyahay midda laysku go-aan qaadan doono xisbiga cagaarka ayaa laga yaabay sababkiisu inuu kamid noqdo doorashada oo inuu kamid noqdo coalitionka ama gaashaanbuurta dowlad soo dhisi doonta laakiin sida u badan tahay haddeer doorashada iyo codbixinta oo hadda soo gabagabowday laba boqol sagaashan iyo sagaalkii gooboodba tirintoodii waa la dhamaystiray waxay u badantaa marka c d u c s u oo ah xisbiga friedrich merz oo ah ra-isul wasaare hadda runtii ninka runtii loo doortay maanta ama xisbigiisu ku guulaystay inuu lasoo dhisi doono xisbiga socialka ama s b d
xisbigan hadda uu hogaaminayo ee ugu horeeya muddo ayuu jarmalka soo xukumayay marka ninka hadda horkacaya ama hogaamiyaha xisbigan loona malaynayo inuu noqon doono hogaamiyaha jarmalka ee maxaan ka naqaanaa siyaasadiisa halkey u janjeerto iyo isagaba qofku yahay waxaa lagu yaqaanaa nin aada iyo aada u go-aan adag waxaa lagu yaqaanaa nin runtii shaqo badan oo howl badan waa nin ka shaqayn jiray shirkadaha ugu waaweyn oo runtii actionka ama loo yaqaano sheerarka adduunka gada shirkadaha waaweyn oo ganacsiga siyaasadana muddo fara badan runtii kusoo jiro o baarlamaanka kusoo jiray xil wasaaradeed marna ma qaban xil kale oo rasaare iyo kuwa lamidkaana ma qaban laakiin mararkii ugu dambeysay wuxuu la yimi siyaasad aada u qallafsan oo dadka ajanabiga runtii ku qallafsan oo ah in xuduudaha waddanka runtii la adkeeyo oo la xiro in dadka dadka loo keenaayo runtii la joojiyo in dadka dembiyada gala waddankan jarmalka islamarkiiba si deg dega waddanka haddii xataa dhalashada haystaan lagala noqdo in sidoo kale barnaamijkii double citizenshipka oo sanadkii dhaweyd hadda xisbiga socialka uu runtii ansixiyey ama uu ku guulaystay inuu dalkan ka hirgeliyo inuu yidhaahdo qofka waa lagala noqon karaa hadda maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaala hogaamiyaha hadda xisbigan hogaaminaya doorashada madaxda u ah inuu wadada jarmalka uu kusoo baxda bedelo dhaqaalaha wadanku runtii aad ba hoos ugu dhacay in dhaqaalaha wadanka lasoo xoojiyo waxyaalaha made in germany wixii dhihi jiray oo jarmalku caan ku ahaayo jarmalka waxaa soo saray ama waxsoosaarka jarmalku inuu hoos u dhacay adduunka oo dhan marka iyada laftigeeda waxay rabaa inay soo xoojiyaan siyaasada dadka ajnabiga maadaama dad far badan ajnabiga ay runtii dhibaato badan geysteen wadankan oo waxyaalo badan oo khaladaada ay dhaceen ama dad far badan oo ay ahayd in la celiyo sidoo kale haddeer labada bilood ugu dambeysay ilaa afar shan dhacdo oo kala dambaysta ayaa dhacday tii mecklenburg oo dadka gaariga la marsiiyey mid kale oo magaalada ashaffenburg oo mid dad lagu dilay magaalada munchen oo isbuucii ugu dambeeyey doorashada dad gawaari la marsiiyey iyo haddeer maantada laftigeeda doorasho dhacaysay oo nin qayb meel kaniisada macbada oo yuhuud leeyihiin runtii dad doorey ku fuliyey isagii ugu dambayntii la qabtay waxyaalahaas oo dhan waxay caddaynayaan runtii in siyaasadii xakamaynta ajnabigu aad iyo aad ay dowladihii hadda tegay ugu fashilmeen marka waxyaalaha u horyaala ama hore ugu mudan waa intaas ilaa iyo intaan istar kala gaarin waa sideed asbuuc sideeda asbuuc waxaa wuxuu haystaa rasawaaruhu inuu kusoo dhiso ama kansalarku wuxuu haystaa inuu kusoo dhiso xukuumad xukuumaddaas oo xukuumad wadaaga haddii aysan ku guudaysa xukuumad wadaaga inay isku afkartaan waxay noqonaysaa dalku inuu mar kale doorasho u dareero taasna lama filolayo dhaco sababto way ku qasban yihiin inay sidan ku aqbalaan haddii kale xisbiga midigta ayaa wuxuu heli doonaa fursada aada weyn waa gartay marka adoo iisoo koobaya dadka soo galootiga ah iyo muhaajiriinta ku nool ee dalka jarmalka oo soomaalida ay ku jiraan muxuu yahay walaaca ay qabaan ee ku aadan doorashadan maadaama doorashadii dhacday hadda walaaca ugu badan oo la qabay waxay ahayd xisbigan c d c su ama ninkan hadda ku guulaystay runtii hogaanka wadanku inuu dadka ajnabiga aad iyo aad uu mataqaana caasu saaray uu shuruuc fara badan oo runtii ku adkaynaya ama mataqaana lidu ku dadka ajnabiga inuu la yimi qodobadaas oo dhan ma ma qiyaasayno inay hirgeli doonaan maadaama xisbiyo kale ay u dhisi doonaan laakiin walaac ay qabaan ugu weyn hadda waxa weeye dalashadii wadanka jarmalka oo awalba sida lagu qaatay la ogyahay in runtii qofka laga laaban karo hadduu dembi galo waxaa kamid ah dadka awal negativeka haysta ama diidmada haysta oo waddankan isaga noolaan jiray laakiin hadda waxay noqon doontaa ilaa iyo afartan kun oo qof oo miiska saaran maanta hawshooda oo ah in la celiyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo celiyo xisbigan waxyaalaha uu meesha uu la yimi waxaa kamid ah inuu dhiso xafsiyo ama uu diyaariyo xabsiyo dadka haddii negative la siiyo isla markii la geeyo kadibna isla markiiba la celiyo marka waxyaalahaas o dhan waxyaalaha dadka ajnabiga a u fiicnayn